aroor suuban dhegeystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaanna waa washington wasiirka duulista hawada ee soomaaliya oo socdaal ku tegay dalka canada ayaa sheegay in diyaaradda ogolaansho ka haysata dowladda federaalka ee soomaaliya oo keliya ay kasoo degi karto islamarkaana ka duuli karto garoonka diyaaradaha ee ku yaala dalka soomaaliya wasiir maxamed cabdulaahi salaad omar oo magaalada toronto ugu warramay wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyey ujeeddada kulanka ay magaalada montreal ee dalka canada ay kula yeesheen hay-adda ecow
shirka aan u imaanay magaalada montreal wuxuu ahaa shir daba socday soo wareejinta hawada markii hawada soomaaliya lagu soo wareejiyey maamulkeeda magaalada muqdisho juun sideed iyo tobankeedii laba kun iyo sideed iyo tobankii kadib waxaan joojinay projectyo kale oo daba socday oo hay-adda icaawa ay gacanta ku haysay oo muddo badan qaatay in la dhammaystiro marka si loo dadejiyo dhammaystirka projectyadaas si loo fiiriyo kharashka ku baxay dib u eegis lagu sameeya projectyadaas ayaan hakad gelinay marka halkan waxaa u nimid in aan hay-adda icaawa kala tashano aan ku heshiino sidii projectyadaasi dib loogu bilaabi lahaa iyo inaan u baahanahay dowladda soomaaliya projectyo kale oo lagu horumarinayo safetyga hawada soomaaliya marka hawada tashi ayaan u imaanay iyo inaan heshiis ka gaarno projectyadii hore ee aan hakadka gelinay waa tahay waxaa jira warar sheegaya in dowladdu ay markaasi ay sheegtay in diyaaradaha caalamiga muqdisho keliya ay kasoo degi karaan oo meel kale aynay ka degi karin arrinkaasi ma jirtaa haddii aysan jirinse qorshahaasi midin ku jiraa
diyaaradaha soomaaliya wadanka soomaaliya yimaada ee dibadda ka yimaado waxay tagaan magaalooyin ka mid ah wadanka muqdisho iyo kismaayo iyo dhowr meeloo kale oo si toos ay diyaaradaha u tagaan diyaaradda haysata fasax fasaxana waxaa bixisa dowladda dhexe innaga ayaa bixino diyaaradda la diyaaradii fasaxa haysata haysata buuxisa dhammaan shuruudaha laga doonayo waxay ka degi kartaa dhammaan garoomada caalamiga ah ee wadanka oo idil ayay ka degi doontaa haddii ay haysato fasax fasaxaasina waxaa laga dalbanayaa wasaaradda gaadiidka duulista hawada iyada oo la raac sida looga dalbado wadan kale markaa tegeysa wasaaradahooda gaadiidka iyo duulista hawada sida looga dalbado marka shirkadii soo buuxisa shuruudahaas haysata bermitkii lagu duuli lahaa way ka degi kartaa garoomada marka adoo raallia shuruudahaasi maxay noqon karaan
shuruudahaasi waa shuruudaha civil aviationka u degsan sida registrationka diyaaradda safetygeeda crewga iyo waxyaabo kale oo tiro badanoo checklist dheer ayaa jiro checklistigaas diyaarad kasta oo wadanka imanayso iyo midda ka duuleysa wadanka gudihiisa waa inay soo buuxiyaan shuruudahaas kadib ayaa waxaan siinaa ogolaasho marka diyaaradda ogolaanshaha haysto way ka degi kartaa magaalooyinkaasi kale waxaa jirta in diyaaradaha ka shaqeeya gudaha dalka ama wadamada dariska sida kenya oo kale oo dalka ka howlgala ay soo kordhayaan waxaa jirta cabasho dadku ay ka qabaan dhanka badbaadada diyaaradaha ha noqoto amaba xilliga baalamada oo kale oo diyaaradaha qaarkood waxaaba la sheegaa in waa buuxsantay beri soo laaba xitaa dadka loo sheego dabcan wasaaradiina ama wasaaradaaday hoos tagaan ee duulimaadkao dhan ma dhegeysataan cabashada dadka sidee ku hubisaan marka diyaarado cusub dalka ay ka howlgalayaan oo wadamada dariska amaba gudaha dalkaba ha noqdaan
diyaaradaha ka howlgalaya soomaaliya sidaan hore u sheegna waa inay soo weydiistaan sharci ay ku yimaadaan wadanka marka waan ka warhaynaa diyaarad kastoo imaanaysa sharci bay soo weydiisataa marka ay soo kaamisho waxyaabaha laga rabayna waxaan siinaa sharciga sooan ognahay diyaaradda imaanaysa wadanka soomaaliya gudihiisa ka shaqeynaysa diyaaradaha waxaan usoo dejinay shuruuc ayaa jira mar hore aan faafinay bilo hore aan faafinay oo ahayd diyaaraddu saddex saacadood ka badan rakaabka kuma hayn karto airboortka gudihiisa diyaarad rakaabkii sugayay meel kale ma aadi karto ilaa rakaabkaasi ay qaado oo lama kiraysan karo marka shuruudo badan ayaa jira waxaa jira teams u shaqeeya saadaasha hawada iyo airport authority intaba u shaqeysa oo taagan airboortka maalin kasta jagaraynayso diyaaraddu wakhtiga ay ahayd inay baxda iyo wakhtiga ay baxda diyaaradaha jabiya shuruucda aan dejinay saddexdaa saacadood ka badan dadka ku haya iyadoona cilad technical ah aynan jirin ganaax ayay mutaysataa ilaa iyo markii saddexaad ay gaarta level aan kala noqono ruqsooyinka aan siidayna marka waan ka warhaynaa waana enforce garaynaa